horta lacagtaas waxay qayb ka tahay lacag cusubo imika la bixinayo heshiis cusuba maaha waxay qayb ka ahay tobankii malyan ee la siiyey dibuqaabaynta cududa shaqaalaha qaranka jamhuuriyadda somalilan dal kastaana halkuu ka aasaasma ee uu horumar ka samayn karaa uu ka tamarin karaa waxaa weeye hadba sida loo tayeeyo loo tilmaamo tallaabooyin toban looga qaado maxaan ku dhaha cududiisa shaqaalaha qaran kasta halkaasuu horumar ku gaarhaa taasaana horumar lagu gaarhaya marka iyadoo taa laga duulayo ayaa dowladdu ay heshiis galeen banka adduunku toban milyan oo dollar baa loo allocate gareeyo loo qoondeeyey tobankaasay qayb ka ahay laba milyan oo dollar in lagu sameeyo barnaamij ah in si shaqaalaha hore u joogay wasaaradaha iyadoo la sameeyey qaabdhismoodkooda in dib loo egay dabeedna boosishanadii kaalmihii ka soo baxay ayaa la go-aansaday barnaamij adduunka o dhan ka socoo la yidhaahdo talent management program oo ah in la tayeeyo habmaamulka shaqada in aqoon cusub fikir cusub iyo caqli cusub lagu biiriyo taasaa keentay markaa dadkii aqoonyahankae kale ama dabadaha ka yimi qurbajoogaha ama hay-adaha hore ula shaqayn jiray ee biaddan shaqada dowladda shaqo ka duwan hore u haystay in lagu soo dhiirigeliyo inay si ay wax uga bedelaan waayo dhaqankeenna waxaa ku jirta waa taqaanaayo wax muddo imika inta dambe aynu iskala qabsanay in shaqada dowladda qofku aanu dan badan iyo ahmiyad badan ba la siin lakin waxaanu doonaya in la mid noqoto sida brivateka o kale shaqooyinkan dadka shicibka ah ganacsatada iyo xafiisyada waaweynee de maarata kombaniyada oo kale oy noqoto wax la jeclaado maa lagu tartamo la baadi doono si taa loo gaadho markaa barnaamijkaasaa qayb ka kabaya markaa lacagta waxaa la siinayaa shaqaalaha la qaadanayo ayaa loogu talagalaya wasarad walbana waa tiro mucayanahoo qaabdhismoodkooda inta ka dhimana ayaa loo qaadaya markaa shaqaalahaasi waa ama labadhi waa la rajeynaya inay kasoo qayb galaan kusoo bilaan mise already way ku jiraanba dowladda may waxa wey la xayeysiinaya marka kuwii horreye waan xayeysiinay xafiiskeygan hay-adda shaqaalaha iyo maxadka shaqaalaha ee tababarada toban qof baanu markaa ahayd inaan u shaqaalayno toddobaa ayaa la qaatay saddexda kale maadaama aanu habkan u shaqaynatay hab dahafuraana oo xor oo xalaala oo maaragtay dadkao dhan loo bandhigayo saddex buuxin waayey intii loo qiyaastii loo dhigay dib baanu xayeysiinaynaa wasaaradaha ku xigo saddex afarana waa ku daraynaa dib baanu bilaha soo socdaa ama weega soo socda u xayeysiinaynaa waanu u furan yahay cid kastoo aqoon isbidaysa inay wax ku darsan karayso in la tayeeyo nidaamka iyo dib uqaabaynta shaqaalaha
lacag banka somalilan la dhigo oo bankiga adduunku dhigo weli may dhaceen guddoomiye inkastoo ay khaas u sii tahay banka laakiin haddana sarkaal dowladeed baa tahay maxay macno ahaan samaynaysaa ama sidee bay xukuumadda wadamaanaqaas lacagtaas halka ku habooreed inay gasho
horta runtii aad baan uga shaqaynay waayo banka dadku wada leeyahay ee central banka qaranku waa bankiga dhexe weeye in la aaminaano waa shayga ugu mudan ee aasaas iyadoo dhexaadu noqon karaya xitaa inuu awood u yeesho banku inuu niyad samaan ku maamuli karayo sarifka lacagaha oo nolosha dadka taabanaya marka waxaasoo dhan si dabeedna loo loo niyad samaan loo abuuriyo biicad kalsooniya runtii haa waan aaminsanahay iminka kobac baa ku jira bankuna kabasitigiisa iyo awooddiisa aqooneed iyo tayeed iyo cilmiba iyo dhaqaalaba uu hanan karayaa inuu fuliyo hawshaa waana ku dhiiri gelinaya runtii hay-adaha kaloo dhamme inay lacagtooda adag baan ka dhigtaan